wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa ayaa lagu hordaariyey xubnaha baarlamaanka soomaaliya kulan uu baarlamaanku kaga doodayay sharciga saxaafadda soomaaliya isagoo lagu bedelay booska uu ka geeriyooday xildhibaan cabdi maxamed abtidoon oo kowda bishan ku geeriyooday weerar lagu qaaday hotel saxafi gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jaylaani nuur iker oo kulanka gudoominayay ayaa mudanayaasha u sheegay in beesha uu ka soo jeeday xildhibaankii geeriyooday abtidoon ay isla garteen in xubinimada baarlamaanka lagu bedelo wasiir odowaa oo ay isku heeb ahaayeen sidaa daraaddeedna uu sharcigu waafaqsan yahay isagoo odowaa u yeeray halkaana lagu dhaariyey ilaahay ha u naxariista xildhibaan abtidoon oo kursiga baneeyey imaamkii keenay wuxuu ku soo bedelay mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen siduu waafaqsan qaraarkii baarlamaanka soo baxay hadduu qof boos ka baneeyay inuu soo bedelo odaygii keenay inuu ku soo bedelo sidaas aaweed sharciga waafaqsan tahay haddana waxaan u yeerayaa mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen in la dhaariyo sheekh shacir bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto si daacada inaan xilkayga u guto si daacada oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrada dastuurka qaranka dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u yaalla iyo shuruucda kale ee dadka dalka u yaalla wabilahi towfiiq wabilahi towfiiq
intaa kadib xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey ka mid noqoshada mudanayaasha baarlamaanka wasiirka arrimaha gudaha waa kan xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii kulanka ka qayb galay gudoomiye waxaan bogaadinayaa sida baryahan aa ugu mintidaysa in baarlamaanka uu shaqeeyo waxaan soo dhoweynayaa xildhibaankii cusbaa ee loo dhaariyey inuu baarlamaanka nagala mid noqdo walaalkeena odaywaa waa soo dhaweynaynaa waa mahadsan tahay
dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa u hambaliyeeyey doorashada gudoomiyaha baarlamaanka puntland oo maanta uu ku guulaystay mudane axmed cali xaashi kadib markii uu dhowaan iska casilay gudoomiyihii hore mudanayaal waxaana soo gaaray natiijadii doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka puntland waxaana ku soo baxay mudane axmed cali xaashi waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo fadhigana waa noo xiran yahay si kastoo ay ahaato odawaa ayaa baarlamaanka kasii mid ahaan doona muddada tobanka bilood ee ka hartay jiritaanka baarlamaanka inkastoo si lama filaana uu kaga soo muuqday maanta baarlamaanka isaga oo haya jegada wasiirka arrimaha gudaha ee federaalk ayaa misana ka mid ahaanshihiisa uu ku soo aadayaa xilli la hadal hayo isku shaandheyn la damacsan yahay in lagu sameeyo xukuumadda hadda jirta taa oo ay suurtagal tahay in wasiiro badan ay ku baxaan seenab abuukar maxamed v o a muqdisho